Agaasimaha guud ee wasaaradda beero Somalilan ayaa ka dhawaaqay in kooxo ku horseeday inay la dagaallamaan ayax iyo ondireyn saddex gobol oo shalay ah awdal saaxil iyo togdheer iyo markaas sahamyaan deegaanada lagu obsi qabo in xilowyo ku dilaacaan ayaxaasi wasaaradda beero iyo tabaabasho iyo weliba ku horseedayaan suubida agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beero Somalilan Cabdikariin Aadan Cadde ayaa sheegay in gobolada kale ee Somalilan dhawaan la diri doono kooxo wasaaradda aan qaabilsan badbaadinta beero waynu si dadweynaga ku codsaday in wasaaradda beero iyo la dareersan haddii aragaan ayaxsi wallonku qobada
sidaa tiimku sheegay maanta wasaaraddu waxay tiimam kala duwan u kala dirtay dhammaanba gobollada dalka khaasatan saddexda gobol ee togdheer saaxil iyo awdal iyadoo gobollada kalena iyadana dhowaan loo diri doono waa waktigii roobabka waana waktigii kullahay siday sheegeen arrinta ayaxuna somalilan khaas bay u tahay waa arrin gaar ku ah waa mashruuc weyn oo ballaaran waxa weeyaan waaxdana hoos yimaada waxaan marka hore u mahadnaqaynaa ilaaha raxmaanka ahee inuu awood inoo siiyey inaynu maanta shaqadan qabanno waxaa kalena u mahadnaqaynaa hay-adda fow oo runtii iyadana gacan weyn ka geysata ka hortagga iyo ilaalinta fiditaanka ayaxa ee geeska afrika iyo guud ahaanba afrika iyo dunidao dhan inagu sidayna waad ogsoonahay waxaynu nahay hoogii ama saldhiggii afrika oo dhan ayaxu uu ka faafiyey ama ka dilaacayay laba sababoodba sababta koowaad xeebteenna dheer ee afar boqol iyo siddeetanka ah waa meesha uu ayaxu ku dilaaco ama ayaxu uu koronkorada ku aaso talabaadna aasiya iyo gacanka cadmeed iyo dalalka carabta uu ka soo gudbaa halku ku nastaana waxa weeyaan xeebaheena runtii iyo gobolka ku jeeda sidaa darteed baynu u noqonnay bartilmaameed weyn oo dunida oo dhamina isha ku hayso afrika oo dhammina aad iyo aad isha ugu hayso inagana ka dowlad ahaanta xil weyn baa inaga saaran maadaama aynu mas-uuliyaddii qaranka hayno la dagaalanka ayaxa runtii waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo culays badanna leh ee wasaaradduna gacan weyn ay iyadoo ka helaysa wasaaradda maaliyadda iyo hay-adda afo aynu sheegnay ay runtii intii dadaalkeeda aha ay dadaasho wasaaradda horumarinta beero somalilan iyo waybaya heeganka jarte ku horseedowkiyo la dagaalanka ayaxa iyo dhammaan cayayaanka dhibaatayo walhasaarowka beero somalilan